جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale mar aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga andulus الدنيا من أبهى مغانينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي qodobada xiisaha badan ee barnaamijka raadraaca toddobaadka caawa aan idinkugu hayno waxaa ka mid a ciidamada mujaahidiinta wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe oo weerar ku qaaday saldhiggii maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka daarunicma kadibna la wareegay guud ahaan gacan ku haynta deegaanka barnaamijka ayaad ku maqli doontaan insha allah geesiyaal ka tirsan ciidamada amniga mujaahidiinta oo deegaanka ceelasha biyaha ku khaarijiyey sarkaal ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta kaas oo maleeshiyaad macawisley ah ka abaabulayey deegaanno ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose barnaamijka ayaan idinkugu haynaa maxaad kala socotaa lacagta xargaha goosatay ee ku baxaysa safarka murtad xamse cabdibarre uu ku joogo magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya xilli kooxdiisana ay hoos dawarsanayso waxa loogu yeero beesha caalamka barnaamijka ayaan caawa idinkugu haynaa kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda kaafiradda ah ee kenya ayaa kala saxiixday heshiis ay kenya ku boobayso kalluunka ku jira baddeenna islamarkaana ay qaadkeeda ku soo daabulayso magaalooyinka soomaaliya si ay macaash uga samayso barnaamijka ayaad ku maqli doontaan xaaladda dalka itoobiya oo toddobaadkan mar kale laga dayrinayo kadib markii ay qarxeen dagaallo lagu riiqmay islamarkaana ay ku dhinteen dad fara badan kuwaasoo la isku mari la'yahay haddaba wararkii ugu dembeeyey ee dalka itoobiya ayaan caawa idiin haynaa munaasabad ballaaran oo looga arrinsanayey horumarinta qur-aanka kariimka iyo sida ugu wanaagsan ee ubadku ay ku xifdin karaan qur-aanka ayna ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin kala duwan iyo qaybaha bulshada oo toddobaadkan ka qabsoontay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan barnaamijka ayaad ku maqli doontaan xaguu marayaa toddobaadkan xasuuqii ay yuhuudda ku haysay shacabka muslimiinta ah ee filistiin maxaase ku soo kordhay tirada shuhadada iyo mahadhooyinkii toddobaadkan yuhuuddu ay mar kale geysteen ayaad caawa maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka فالواشي يعادينا جدد جدد
waa hagaag waa habeennimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha koob iyo tobnaad ee dulqacda sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijiri dhanka kalena ku astaysan tobanka bisha shanaad ee sannadka laba kun afar iyo labaatan ku soo dhowaada barnaamijka raadraac ah toddobaadka oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa maanta duhurkii weerar barakaysan ku qaaday saldhig maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka daarunicma ee wilaayada shabeellada dhexe dagaalkan oo ahaa mid qorshaysan ayay mujaahidiinta si gaara u beegsanayeen saldhigyada murtadiinta ee deegaankaasi waxaana dagaal muddo kooban socday kadib mujaahidiinta u suurta gashay la wareegidda gacanku haynta deegaanka daarunicma saraakiisha ciidanka mujaahidiinta ayaa warbaahinta islaamiga u xaqiijiyey gacanku haynta mujaahidiinta ee deegaanka waxayna intaa ku dareen in dagaalkaasi lagu dilay laba askari oo murtadiin ah lagana sii qaniimaystay laba qori oo ay wateen dhinaca kale ciidamada mujaahidiinta ayaa duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanka ceelasha biyaha ku dilay sarkaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta kaasoo lagu magacaabi jiray abshir axmed wuxuuna muddooyinkii dambe faraha kula jiray abaabulidda maleeshiyaad macawusley ah oo laga aasaaso qaybo ka mid ah wilaayada shabeellada hoose balse jihaaska amniga ee mujaahidiinta oo si dhow ula socday dhaqdhaqaaqyada ashahaadladirnimo ee uu waday ninkaasi ayaa ugu dambayn ku guulaystay in muslimiintii uu duulaankaasi ku soo abaabulayay ay ka hor leexiyaan shartiisa
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا hagaag dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga andulus qaybihii hore ee barnaamijka raadraaca toddobaadka ayaynu ku guda jirnaa qodobo xiise badan ayaa inoo soo socdaa markanna maxaad kala socotaa lacagta xargaha goosatay ee ku baxaysa safarka murtad xamse cabdi barre uu ku joogo magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya xilli kooxdiisana ay dawarsanayso waxa loogu yeero gaalada beesha caalamka qodobkaas iyo qodob kale oo ku aadan kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda kaafiradda ah ee kenya oo kala saxiixday heshiis ay ku boobayso dowladda kenya kalluunka ku jira baddeenna islamarkaana ay qaadkeeda ku soo daabulayso magaalooyinka soomaaliya si ay macaashi uga samayso waxaa inoo diyaariyey walaalkeen suhayb cabdulaahi magaalada nairobi waxaa toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey shir u socday kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda saliibiyadda ah ee kenya halkaas oo ay ku kala sixiixdeen heshiisyo fara badan oo dan gaar ah ay ugu jirto dadka kenyaanka ah shirkani waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya murtad xamse cabdi barre oo isla toddobaadkani gaaray halkaas dhinacyada ayaana kala sixiixday heshiisye isugu jira kuwo amni ganacsi iyo sidoo kale kuwa lagu sheegay waxbarasho wasiirka arrimaha dibadda kooxda riddada soomaaliya murtad fiqi ayaa shir jaraa'id uu qabtay wuxuu ku faahfaahiyey heshiisyadaas wadahadal shirkii saddexaad ee wadajirka iskaashiga labada dal ee kenya iyo soomaaliya wafdiga soomaaliya runtii waxaa ugu weyn ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo maantay na soo gaaray calaa sharafihina lagu saxiixay arrintan iyo wafdiga kenya oo wasiirada ay joogeen wasiirka arrimaha dibadda wasiirka gaashaandhigga wasiirka ganacsiga wasiirka duulista hawada wasiirka waxbarashada xaggeennana waxaa joogay wasiirada dhigooda intaas mar hore ayaa lagu soo ballamay laakiin kani wuxuu ahaa kii mid daba jooga heshiis ay gaareen labada madaxweyne sanadkii hore halkan ay ku gaareen oo arrimo ku saabsanaa marka qodobada ugu muhiimsan oo maantay halkan lagu qaadaadhigay waxay ahaayeen saddex qaybood ayay xoogga saarayeen mid ka mid ah waa arrimaha dibadda iyo arrimaha amniga oo qodob ahaa kan ku xigana wuxuu ahaa dhaqaalaha iyo ganacsiga kan ugu dambeeyana wuxuu ahaa arrimaha bulshada marka dhammaan waxaa heshiiska hadda lama wada tixi karo laakiin qodobada ugu muhiimsan wuxuu ahaa oo in ganacsigii la isku furo oo malayga soomaaliya iyo kalluunka badda soomaaliya oo ilaahay nagu marnaysta khayraadkaas in albaab cusub loo furo kulankan ayaan ahayn mid uu cusub yahay qodobadiisa balse wuxuu dhammaystiro uu ahaa heshiis ay sannadkii hore gaareen madaxweynaha dowladda kenya william ruuto iyo murtad xasan gurguurte kaasoo dhigayey in soomaalidu ay soo dhoofsato qaadka taas beddelkeedana kenyaatiga ay qaataan kalluunka dhex eegaaga baddeenna heshiiskani ay kala saxiixdeen xukuumadaha muqdisho iyo nairobi ayaa sidoo kale imaanaya iyadoo toddobaadkii hore shir ka dhacay xerada xalane ee magaalada muqdisho ay ka soo qayb galeen in ka badan boqol ganacsato ah ee ka socotay waxa loogu yeero ururka dhaqaalaha ee bariga afrika ganacsatada ka socotay kenya ayaa madasha ka sheegay inay doonayaan kalluunka soomaaliya tallaabadaasoo hadda u muuqata mid u noqon doonta dhaqangal dowladda saliibiyadda ah ee kenya oo xoog ku haysataa qaybo ka mid ah badda soomaaliya ayaa markaan iyada iyo shacabkeeda waxay u soo jeesteen sidii dhankooda ay u guran lahaayeen khayraadka ku dhex jira baddeenna ee ay beylahda ka dhigtay kooxda riddada soomaaliya marka laga soo tago heshiiska ay dhinacyadu kala saxiixdeen dhanka kale murtad kulanajiis oo horey u soo noqday taliya ku-xigeenka hay-adda sirdoonka riddada ee nisa haddana ah xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa sheegay in lacag malaayiin ah ay ku baxday safarka murtad xamse cabdi barre iyo wafdiga la socday ay ku tageen nairobi in ka badan afartan ruux ayuu sheegay in xamse cabdi barre uu sii kaxistay ayna ka sii horeeyeen la taliyayaal iyo xubno kale oo ujeedkoodu ahaa inay nairobi u dalxiis tagaan isagoo lacagta guud ee ku baxday shirkaasi ku sheegay ku dhowaad laba milyan oo dollar xilli qasnadda nidaamka riddada ay ka sheeganayso dhaqaale la'aan booqashadii ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo xukuumaddiisa waxay bulshada soomaaliyeed uga dhigan tahay safar lagu burburinayo qaybo ka mid a dhaqaalaha dalka soddonkii abriil waxaa muqdisho ka dhoofay shaqaale gaaraya afartan qof oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha iyo ka ra'iisul wasaaraha sidoo kale waxaa muqdisho laga diray diyaarad ay saaran yihiin la taliyayaal aan taladooda lagu liibaanin agaasimayaal ka tirsan xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare xamse ciidan iyo shaqaale lixdii mey ra'iisul wasaaraha dalka golihiisa wasiirada iyo saaxiibadiisa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa diyaarad iska buuxiyey iyagoo daba socda saaxiibadii hore loogu diray nairobi halkaas oo hoteelada ugu qaalisan lagu kiraystay iyadoo qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda ayba markiiba u dalxiis tageen beeraha iyo goobaha kafayga lagu cabo taasoo ka tarjumaysa micno yaraanta iyo tayaxumada xukuumadda sahayda safarka oo ay ku jirto lacagta lagu fuliyey heshiisyada ganacsi ee qayb ka ah ujeedka safarka waxaa lagu burburiyey lacag ku dhow laba milyan oo dollar iyadoo aan ognahay xaaladda dhaqaale iyo duruufaha kala duwan ee bulshada haysata sida ciidanka dadka roobabku ay saameeyeen iyo dadka kale ee gargaarka sugaya ayuu yidhi murtad kulanajiis madaxda kooxda riddada soomaaliya ayaa safarada ay ku aadaan dibadda mar kasta waxay ku qarash garayaan lacaga malaayiin dollar ah murtad xasan gurguurta iyo mas-uuliyiinta ka tirsan dowladdiisa ayaana lacaga malaayiin dollar ah ku qarash gareeyey safaradii ay galeen labadii sane ee lasoo dhaafay xilli nidaamka dhaqaale ee kooxda riddada uu aad u liito qasnadda dhaqaale ee xukuumaddiisana ay faaruq tahay
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا waa hagaag weli barnaamijka raadraaca toddobaadka ayaynu ku guda jirnaa xaaladda dalka itoobiya ayaa toddobaadkan mar kale laga dayrinayaa kadib markii ay dib u qarxeen dagaallo lagu riiqmay oo dad fara badani ay ku dhinteen haddaba xaaladihii ugu dambeeyey ee dagaaladaasi iyo khasaaraha ka dhashay waxaa si dhow ula socday eliyaas cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka markii aan eegna dhanka mandiqadda iyo hadalhayntii ugu xooganeed ee toddobaadkan waxaa saacadihii lasoo dhaafay aad loo faaqidayay dagaallo culus oo dib uga qarxay deegaano dhowr ah oo dhaca waqooyiga waddanka itoobiya ciidamada dowladda xabashida itoobiya ayaa weeraro culus waxa ay ku qaadeen degmooyin ka tirsan magaalada gondor dagaaladan oo laysku riiqmay ayaa qaatay saacado fara badan oo xiriir ah iyagoona sababay dhimashada boqolaal ruux oo u badan dhinacyadii dagaalamay iyadoona dhimashadu aysan ka marneen dad shacab ah oo ka agdhowaa goobihii lagu dagaalamay wariyaal ka tirsan qowmiyadda amxara ayaa warfidiyeenka waxa ay u sheegeen in ciidamada abiy axmed ay xasuuq daran u geysteen in ka badan boqol ruux oo shacab ah kuwaasoo isugu jira bulshada qaybaheeda kala duwan dhanka kale cabdiwahaab ciidamada itoobiya ayaa magaalada gondar iyo tuulooyinka ka agdhow waxa ay ka sameeyeen howlgal ay guryaha ugu daadanayaan iyagoona qafaashay in ka badan laba boqol iyo konton qof oo ka soo jeeda qowmiyadda amxara kadibna waxay toogasho ku dileen ilaa boqol ruux oo dadkaas ka mid ah oo amxaaro ah waana sida ay soo werinayaan goobjoogayaal iyo saxafiyiin ku sugan gobolkan dhinac kale iska horimaadyo culus ayaa laga soo sheegayaa furinta dagaal ee gobolka wollo ee waqooyiga ismaamulka amxara ilawareedyo ayaana sheegaya in maleeshiyaadka jabahadda faano ay weeraro culus ku hayaan magaalada dasiya ee istaraatiijiga ah weli hadda ma jiraan wax xog ah oo intaas ka baxsan oo tibaaxaya xaaladda guud ee halkaas waxaana la saadaalinayaa macquulgalka ah in jabhadda faano ay samayn karto siqasho dagaal lana wareegi karto deegaano fara badan oo hadda ku jira gacanta ciidamada itoobiya xaaladda guud ee waddanka itoobiya waa mid hadda u muuqatay mid haadaan ka sii laalaada maadaama waddanku uu dhaqaale ahaan sida aan ka warhayno uu yahay mid uu ku yimid hoosudhac ballaaran deymaha darfaha loo haystana ay faraha ka bateen dhanka kale etoobiya ayaa wajahaysa muddooyinkan dambe cabdiwahaab inay weyse heshiisye muhiim u ahaa misena ay isaga gudi kartay qaar ka mid ah deymaha caalamka looga leeyahay waxaana ka mid ahaa midkii korontada ee ay xukuumadda nairobi sheegtay bishii lasoo dhaafay ee abriil inay laashay misena ay si guudba uga laabatay inahaas ayaan qodobkan ku soo afmeeraynaa iminkana aan dib ugu laabana qeybaha ka haray barnaamijka raadraaca toddobaadka
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا hagaag dhegaystayaal weli barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa xaguu marayaa toddobaadkan xasuuqii ay yuhuudda ku haysay shacabka muslimiinta ah ee reer falastiin maxaase toddobaadkan ku soo kordhay tirada shuhadada iyo mahadhooyinkii ay geysteen yuhuudda maantana waa maalinkii laba boqol iyo toban iyo toddobaad ee yuhuuddu ay sii wadaan xasuuqa aan kala reebka lahayn ee ay ku hayaan shacabka muslimiinta ah haddaba aalaaba amuurtaasi waxaa inoo soo koobi jiray xaarif cabduqaadir bismillahi waad mahadsantaha walaalka cabdilwahaab maxamed albukhaari cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka shacabka muslimiinta ee magaalada khaza ayaa galay bishii sideedaad oo xidhiir ah iyadoona weli ay socdaan xasuuqyada ka dhanka ah shacabka ku dhaqan marinka khaza toddobaadkan waxaa yuhuudda magaalada khaza ka geysteen dhowr gumaad oo ay ku shahiideen dad aad u fara badan oo shacab muslimiin ah in ka badan afar boqol oo ruux ay toddobaadkan oo keliya ku shahiiday magaalada khaza kuwaas oo ay ku jireen caruur iyo haween dhinaca koofureed ee magaalada khaza waxay ahayd goobaha ugu badan ee yuhuuddu xasuuqada ka geysteen gaar ahaan magaalada rafax oo dadka ugu badan toddobaadkan ay ku shahiideen yuhuudda ayaa in ka badan shan iyo toban xasuuq waxay ka geysteen magaaladaasi iyadoona halkaasi ay ku shahiideen dad kor u dhaafaya laba boqol oo ruux isbuucan oo keliya sidoo kale yuhuudda waxay toddobaadkan duqeymo culus ka geysteen deegaano dhaca bartamaha magaalada khaza sida xeryaha qaxootiga ee nuseyraat alburuuj iyo xaafadda azaytuun iyo annaasir ee ka tirsan magaalada khaza warbaahinta ayaa soo bandhigaysay toddobaadkan muuqaalo naxdin leh oo ku aadan een xasuuqada yuhuudda ay ka geysteen magaalada khaza dhinaca kale toddobaadkan waxaa magaalada khaza ka dhaca dagaalo culus oo u dhexeeya een xooga muqaawamada filistiin iyo ciidamada yuhuudda dagaalada xoogooda waxa ay ka dhaceen toddobaadkan een magaalada rafax hareeraheeda halkaasoo yuhuuddu soo galeen iyagoo damacsan duulaan ka dhan ah magaaladaasi waxaa sidoo kale ciidamada sahyuuniyiintu toddobaadkan qabsadeen marinada loo yaqaan macbarka rafax iyo karam abusaalim halkaasoo ahayd waddada keliya ee u furan magaalada khaza gurmadkana lagu gaarsiin jiray shacabka magaaladaasi balse xooga xaska caabinta filistiin ayaa weeraro isugu jira dagaalo toos ay duqeymo iyo sidoo kale qarxilo ay egtay ciidanka yuhuudda ee soo galay goobahaasi yuhuudda ayaa qirtay in in ka badan soddon askari ay dhimasho dhaawac kaga noqdeen dagaaladii toddobaadkan ka dhacay magaalada khaza haddii aan eegno halka ay marayso tirada dadka shacabka reer khaza ay ku shahiday cudwaanka tan iyo markii uu bilowday tirada shahaadadu waxay ku dhowdahay soddon iyo shan kun oo ruux oo filistiiniyiin ah halka dhaawacuna uu marayo toddobaatan iyo sideed kun shan boqol afar iyo toban ruux oo kale
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa toddobaadkan ka dhacay kulan wadatashi ah oo looga arrinsanayay sidii lagu horumarin lahaa madaarista qur-aanka kariimka ee wilaayada hiiraan iyo sida ugu fudud ee ardaydu ay ku xifdin karaan qur-aanka kariimka kulankan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan culimo nuqabo dhallinyaro iyo guddiyada madaarista qur-aanka kariimka ee degmada buqaqable ugu horeyn goobta kulanka waxaa kelimad ka jeediyey sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan isagoo kulanka ku biiriyey talooyin muhiim ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن شاء الله تعالى maanta meeshaan kulan ballaaran baa ka jira oo dad fara badan ay isugu yimaadeen oo looga tashanayo si loo horumarin lahaa madaarista qur-aanka kariimka ah runtii waxaad ogtihiin qur-aanku waxa weeyaan waa kalaamka ilaahi subxaana wa tacaala wax ka khayr badanna ma jiro wax loo dagaalamayo maanta naf iyo maal loo bixinayo waa qur-aankaas inuu hirgalo waxa weeyaan waxaan khayr ku leenahay oo akhri adduum aan ku liibaanayna qur-aanka qaabkaan u horumarin lahayn in muxuu ahaa aan ka tashanno arrintaasaana maanta isugu nimid marka guddiyo fara badan iyo rag fara badan baa meesha jooga insha allahu tacaala waxaan ku talinaynaa in lagu dadaalo qur-aanka barashadiisa carruurteenna yararka aan ku tarbiyayno maanta waxa lagu dagaalamaya adduunka waxaa weeyaan waa jiilka yararka hadda soo korayo wax gaaladu ay rabto fikradeeda inay ku shubato waa ilmaha yararka ah dadka la dhoofinaya arkaysana yurub iyo meelaha loo kaxaynayo danta laga leeyahay waxaa weeyaan waa ilmahaas yararka ah ruuxa weyn lama rabo ilmaha yararkaa la doonaya marka taas waa inaan fahamno annaguna waa inaan tarbiya saxiixa tarbiyada nebi maxamed calayhi salatu wasalaam saxaabada uu ku tarbiyeyn jiray waan ilmahana ku tarbiya inaan qur-aanka u istaagno walaalahay qur-aanka waa inaan madaxa saaranno wax walba qur-aanka waa inaan ka hor meelaha lagu dhigo waa in ay ka fiicnaadaan meelaha kaleo la qurxiyo canuga dhiganaya waa in la qurxiyo labis fiican loo xiro waxaa weeyaan nadaafadiisa rumaygiisa dharkiisa kulli waxaa weeyaan waa in kor loo qaado wey qur-aanka waa inaan sharafno oo waxaa wey ilaahay baana sharfayaa marka ayada ah marka waxaan soo jeedinayaa in muxua dadaal dheeraad aan bixinno oo waalidka qur-aanku uu soo jeesto ilmihiisa hoosu fiiriyo oo ilmihiisa qur-aanku ku kontaroolo macallinkii waalidku isku xirnaadaan canuga dhexood uusan ka bixin oo qur-aanka ilgaar aan ku fiirinno oo ihmaalka farada badan iyo dayaca yaa nagu jira runtii marka la yidhaahdo ihmaalkaasi dayacaas aanu ka gudubno oo qur-aanka waa kalaamka ilaahi subxana wa tacaala ilmahan aan ku tarbiyano xifdinno hadhow waalidka taaj baa madaxa loo surayaa sharafta ilmahaas uu yeelanaya waalidka ka qaybgelaya taaj dahab ah ayaa qiyaama waalidka madaxa loo suraya muxuu ku mutay baritaankii canugiisu qur-aanka baray ayuu ku mutay marka khayroo dhanba qur-aanku ku jiraa qur-aanka aan danayna si gaaran ugu soo jeedsanno waxa weeyaan waalidkii iyo macallinkuba ilmihaan isla qabanno macallinkuna shaygan waa shay cibaado ah qur-aanka barashadiisu waa cibaadadii ugu weyn weeye kow horta waxaa laga rabaa ikhlaas iyo alla dartii inuu hawshiis ka noqoto oo cibaado ilaahay ugu dhowaan inuu u arko oo waxa yarkaa qaadan uusan fiirinine mukhlis inuu noqdaa la doonayaa marka waalid iyo bulsho iyo macallimiin intuba qur-aanku inaan maaragtay aan cinaayo gaara u yeelanno oo si gaara uga warqabno oo si gaara qur-aanka aan u tixgelinno nudqigiisa la soxo ilmaha kitaabadooda iyo qoraalkooda iyo fartooda la soxo ayaan soo jeedinaynaa insha allahu tacaala waa liibaanaynaa marka ayada akhriyaduun waa guulaysanaynaa wasala wasalam calaa nabiyina maxamed sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay nabadoon cabdiraxmaan cumar bakool oo ah naqiibka beesha gaaljecel ee wilaayadda islaamiga ee hiiraan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيان مهد علينا إلهي كلن كان قيمها بدن له ee looga tashanayay ilaahay kitaabkiisa sidii lagu horumarin lahaay ee noo qabsoomeeyey si nabadgelyo ah aad baan ugu mahad celinaya insha allahu tacaala intaa kadib waxaan rabaa kulanka maanta ka dhacay degmada bo-a qabla ee walaayada islaamiga hiiraan ee looga tashanayay in ilaahay shareecadiisa ama kitaabkiisa lagu hormariyo ayna soo qabanqaabisay walaayada islaamiga hiiraan gaar ahaan maktabka dacwada aad baa uga mahadsantihiin ee shaqada aad qabateen iyo wakhtiga ilaahay kitaabkiisa aad ku bixiseen iyo owlaaddaas yar oo soo barbaarayso sida ay wax u baran lahaayeen sida aad wakhtiga ugu bixinaysiin waa idinkaga mahad celinaynaa ee intaa kadib dadaa u taagan inay islaamka dulaystaan ee afar iyo labaatan saac u soo jeeda dastuur iyo baybal sidii loo hormarin lahaay gaalo sidii micnaha wax ugu qabsoomi lahaayeen ayay dad u soo jeedaan gaalo ah ama murtidiin ah annaga haddaan nahay muslimiin farxad bay noo tahay in maanta shareecadaas ay ku hormartaa kitaabka ilaahay soo hore ugu socdaasee micnaha mataqaanaa kor looga qaadaa carruurteenna say wax nooga barataa see ugu wanaagsan annaga oo isla fiirfiirinay meel fiicanna dhignay ee insha allahu tacaalaa ardayda hadda soo baxayso ee maanta kulankan looga tashtohayo inay wax ku bartaan waa dadka in ay ayaga shareecada ku maamulaan loo baahan yahay loona ildheeryahay insha allahu tacaala macallimiintana kolley khayraan ka rajaynaynaa ilmahaas ammaanay ku yihiin insha allahu tacaala inay jiil fiican ee kitaabka ilaahay xambaarsan ay soo saaraan waa ka rajaynaynaa insha allahu tacaala waalidiinta ayagana waxaan leenahay ilmihiinna wakhtiga aad ku bixinaysaan ku xisaabtamo ilmahasay wax u baran lahaayeenna ku xisaabtamo gacankuhaynta la xisaabtanka macallimiinta ka warqabidda canugaaga meesha uu ku sugan yahay adinkana waxaan leenahay mas-uuliyadda ayaa idinka saaran jasaakum allahu khayran xafladdii aad u qaymaha badneed ee la soo agaasimay qaymaha iyo sharafta ay laheedne insha allahu tacaala wilaayada islaamiga hiiraan waa idinkaga mahad celinaynaa jasaakum allahu khayran waxsan allahu ilaykum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dadkii kulankan ka hadlay islamarkaana aragtiyada kala duwan soo bandhigay waxaa ka mid ahaa qaar ka mid ah guddiyada qur-aanka kariimka ee degmada buqa qable بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأجمعين أما بعد إلهي سبحانه وتعالى يا مهد إسكالي أنكو ودتشي ديميد مانتا هلكان اسكوغو إمادني maktabka dacwada iyo macalimiinta guddigii dugsiyaalka ahaay ahna waalidiintii ilmahaas dhalay annagoo ka tashanayna sii diinta islaamka sidii loo horumarin lahaay cunugaada waxaas baranaa macalimiinka waxbarashadooda sidii ooy wada tashigaasaan maanta meeshaan iskugu imaadnay inaa horta koow waxaan ku tashanay inaan ka bedelna dugsiga buugtii wax lagu baranaayay ee laga dhiga looxashii soomaalida ay wax ku bara jirtay xifdiga waxaan isla garanay inas looxa ku fiican yahay horta si guud looxiyaan usoo celinay waa isla garanay muddo oo waxaan isla qaadanay labaatan habeen looxashaas horta inaan lagu hela macalimiintana intaas cunug walba looxaas kusoo diyaariyay intaas waa isla garanay koow la xisaabtan guud oo macalimiinta iyo waalidiinta inaan xisaabtanno macallinka maxaa xaggiisa jira waalidka maxaa xaggiisa jira guddiga maxaa kaalintaas uu aadan yahay ma qodobkan walaayadaa iskale ma macalimiintaa iskale ma waalidiinta iskale la xisaabtankaasne maktabka dacwada walaayada hiiraan waa noo keeni waana qaadanne inaan isla xisaabtanna cunugaada ma dugsigaas jiraa ma banoondheelaas jiraa ma islaamkaas shiidinaa ma cadowaa iska watiba oo ma iska baxayba waa tartanaa lagu jiraa ilmaha jiilka hadda jira waa laisku haystaa ilmaha gaalaada ah waxawaaye waxyaabaha ay nagu haysata jiilka yar waa cunug markiis gacantaada ka baxaa ama magaaloodhinka cadow meelaas haysta astagaa dadaa u sacbina wiilka maqalijibi haa soo dir alisleh soo dirka inaynan faa'iida laga qaadin khasaare laga qaaday oo cunug markiis ku moogaada boos ayaan iidahoo kale asnoo imaada cunuggii kaa tegay oo walaayaadka sunnada ka muuqatay oo dharkii quraxsanaay watay asigoo waxaas noo imaadaa oo dhex ku soo xiirxiirtay tinta waa iskiga jeedaa dhexaas soo xeertay cunugu waa qayirin yahay mususalaas fiirsanaa interneedaas ku jiraa ab maxaad baranaysa waxbarasho male qaluubta waa madoobaatiba asigoo oo nuuc kalahaas imaadaa dadka muslimiinta anigoo afka waalidiinta ama afka ku hadlaaya ee guddiyada waxaan ka codsanaynaa awalan ilmahooda horta in la xisaabtamaana cunugooda ay ogaadaana macalinka macalimiinta soomaalida waa taqaaniin macalimiinta soomaalida aad bay u ixtiraami jirtay ixtiraam gooni ahaa macalinka waa waalidaas noo wadayahay intaas marka dadkaas muslimiintahay gaar u yihiin walaalayaalow diinta islaamka oo cadowga asku soo duuli oo dadka muslimiinta maalin walba loo duqaynaa oo loo shahiidaa kitaabkan ilaahay inaan kor aan ka yeelna nin walba meelaas ka mudan yahay meesha nin walba iska mudan yahay ay dayacaska imaadeen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن بعد التحية إن إلهي بامهد إسكالي اللي مجلس كان شرفت بدن وناكسن و ilaahay qur-aankiisa lagu weyneynayo lagu horumarinaayo allihii iskayna keenay allahaas baa mahad iskale mahad weyn oon bilaawii dhammaad lahayn ayuu ilaahay mahadsan yahay bacdallaah waxaa mahad iskale xarakatu shabaab mujaahidiin khaasatan walaayada hiiraan khaasatan maktabka dacwada oo asagana wax badan arintan u saciyey kuna dhaqaaqay sidii loo horumarin lahay ilaahay kitaabkiisa korna loogu qaadi lahay jiilka soo korayana laaga badbaadin lahay micnaha jahliga iyo mugdiga oo loogu soo saari lahay nuurka iyo iftiinka dadkii u istaagay dadkaas oo walaayada ooga horeyso maktabka dacwadana waa mahadsan yihiin waxaa kaloo mahad iskale mushaarikiinta kasoo qayb gashay culmaadiinle nuqubale waalidle gudiyaalle ayagana way mahadsan yihiin intaas kadib kulunkan waxaa looga hadla ilaahay kitaabkiisa sidii loo horumarin lahay loona weyneyn lahay wax kastoo la barto ilaahay kitaabkiisa uga horeysa kalaamullaahi waaye cilmi la bartana isagaa u wanaagsan aakhariya adduun ayuu ku anfacayaa marka waxaan leenahay waalidiinta waxaan ku baraarujinaynaa sida maktabka asoo qaban qaabiyey oo soo saaray in lagula baraarugo ilmaha laga warhaayo lagu edbiyo macnaha dugsiyaalka si fiican looga warhaayo macalinkii waalidiinta ay isku xirnaadaan insha allahu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaani raxiim meeshaan maanta waxaan iskugu maadnay kulan aad iyo aad u ballaaran wanaagsan kulankaas oo ka mid ah qur-aanka kariimka in lagu kor looga qaado kitaabka ilaahay kor looga yeelo waa mahadsanyiin intii soo qaban qaabisay oo kulankan ka qayb qaadatay waa mahadsanyiin mahad kadibba anigoo ku hadlaya afkii waalidiintii ama guddiyadii ah waxaan ku tashanay oo kulankaas maanta aan ku tashanay in iljiilka oo cayaalka ilmaha waxbaranaya ma aragtaa waxbarashadooda aad ma aragtaa kor loo qaado oo ilaahay kumada raadeeya looxe awal wixii wax lagu baran jiray oon anaga soomaali haddaan nahay waxaan ku baranay waa loox looxi in muddo labaatan cashe lagu keeno lagu barto ma aragtaa waalidiinta iyo guddiga iyo maxaan kuu sheegaa kulli walaayada kulli aan iska warqabno ma aragtaa sidii kitaabkaas ilaahay kor loogu yeeli lahay aan ma aragtaa aan iskii wadar qabno oo ma aragtaa aan iskii war qabno intaas ayaan kulankaas aan ma aragtaa aan ku kulannay alxamdulilah rabbil caalamiin ilaaha mahadda iskale marka waxaa waaye intii wax alla wixii la qabta kalaanka ilaaha ugu weyn kalaamka ilaahay intaas waxaan meeshaan maanta iskugu imaadnay in kalaamkaas ilaahay kor laga yeelo oo ma aragtaa cayaalka iyo jiilka dhidhilfo hadda ma aragtaa dib ma aragtaa wax loo baro oo ayaga hadoo hadhowda aan qari aduuba ay naanfacaan taas ayaan meeshaan ugu kulannay anigoo ku hadlaya afkii waalidiintii ama guddigii waxaan rabnaa marka inaan arrintaas walaadina aynu garab yeesho annagana aad dadaal aad aan u muujinno haddii ilaahay raalli ka noqdo anagoo guddigana ka mid ah waalidiintana ka mid ah arrintaasna waan qaadanay aadaan u bogaadanaynaa marka insha allah waa la dadaalaa macalimiinta iyo walaayada kulli waa iska warhaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah waxaan u mahad celinaa allah subxaanahu watacaala uma wilaayada hiiraan khaasatan maktabka dacwada oo noo soo qabanqaabiyey kulankan aadka iyo aadka u qiimaha badan waan ugu wada hadlaynay kor u qaadida kalaamka ilaahay waxaan ku idhaahdaa waxa ugu horeeya horta bini aadamka nool ee maaragtay hadday wada fikiraanba ay isla fahmayaan waxa ugu horey ugu weyn ugu qiimaha badan waa kalaamka ilaahay in la barto lagu dhaqmo wuxuu ilaahay noo keena adduunyadana ay tahay uu noo abuurtay cibaadadiisa cibaadadiisana waxaan ku gudan karnaa inaan baranno horta kalaamkiisii fahno ku tadaburno marka insha allah inaan qiimeyno oo kor aan u qaadno ayaan isugu nimid meeshaan waxa ugu horeeyo oo aan kor u qaadi karnaana ay tahay in maaragtay la barto la xifdiyo wax hadda ugu horeeyo lagu dadaali karo oo maaragtay juhdi iyo in la geliyo u mudan ayadoo tahay in weyn yar aan loo kala harin laakiin inaan owlaadaynii ku tababarno siday u xifdin lahaayeen u baran lahaayeen u xambaari lahaayeen u noqon lahaayeen dad xambaarsan qur-aanka ilaahay ama kalaamka ilaahay xambaarsan waxaan isla fiirfiirinay dhowr qodob qodobka koowaad wadada ugu fudud ee lagu farbarto oo ilmaha farta ay ku baran karaan oo wax ku qoran karaan oo wax ku akhrisan karaan waxaan isla qaadanay in aan ka dhigno oo aan ka bedelno bugaagta haddaan wax ku barno ay noqoto inaan dib u soo celino haddii ilaahay kuu roon yahay looxyadii ay fartii ku bartaan ilmaha xifdintii aan isla fiirin sida ilmaha ay qur-aanka ku xifdin karaan qaabka ugu fudud in subici la soo celiyo ilmihii subiciyaan macalinka la subciyo dareeris laga dhagaysto cashirkii uu maanta ka baxay lama rabe suuradii uu soo gudbay suuraddii idil ama xisib ama laba jus ama jus loo dhagaysto cunugii qaabka ugu fiican iyo doorka guddiyada dugsiyada oo aanba aniga ka mid ahay iyo macalimiintii doorka ay ku leeyihiin maaragtay iyo qodobo kale marka qodobada maaragtay meesha lasoo bandhigay qodoba qodobka kale ayuu ka muhiimsan yahay alxamdulilah uma alxamdulilah ilaaha ku mahadsan noo suurageliyo inaan intaas isla qaadano haddana ilahay waxaan ka baryaynaa maaragtay inuu noo dhaqangeliyo dhaqankalkii noo sahlo oo aan maaragtay noqono dad maaragtay sidii ay ku tashteen uu ilaahay u fuday insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu intaasi kadib waxaa gebagabadii goobta kulanka laga akhriyey bayaan ku aadan qodobo ay isla meeldhigeen dhinacyadii kulanka yeeshay bismi illaahi araxmaan raxiim alxamdu lilaahi aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam waasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin amaa bacd maanta halkan waxaa ka dhacay kulan wadatashi ah oo dhex maray wilaayada islaamiga ee hiiraan culimada nabadoonnada iyo waxgaradka iyo guddiyada dugsiyada ee degmada buaqable kaas oo ahaa kulankaas oo ku saabsanaa dugsiyada qur-aanka kariimka sidee lagu horumarin karaa taas oo ay taabagilinaysay jamciyadda qur-aanka ee wilaayada islaamiga ee hiiraan kulan qaatay maalin qodobadii laga niqaashayay kow wuxuu ahaa kayfiyada ugu fudud oo ilmaha lagu bari karo alqiraa'atu walkitaaba inay wax qoraan waxna aqriyaan sidee uu ardayga ama ilmaheenna ay ku xifdin karaan qur-aanka kariimka ah xifdin sugan oo raasiq ah waa maxay dowrka ay leeyihiin gudiyada dugsiyada qur-aanka ka dhisan iyo mas-uulka ardayga markii uu madarasada joogo iyo markuumuusan madarasada joogin intaas ay ugu muhiimsan sidii looga niqaashay qodobka ugu horreeyey waxaa laisla gartay tashi kadib qaabka ugu fudud oo ilmaha ay wax ku baran karaan waxna ku qori karaan kow waxaa laisla qaatay musxafka qur-aanka kariimka oo la ixtiraamo lana weyneeyo buugaagtiina lagu bedelo looxda macalimiinta oo si gooni ah ula xisaabtama ardada ilmaha ay farabarayaan oo noqdo arda cadidan oo kooban in loo furo madarase u gooni ah ilmaha la barayo alqiraa'atu walkitaaba waxaa ka mid ahaa macalimiinta oo ardada aanan kitaab qur-aan u dhiibin ayaga oo aan ka sixin hingaada iyo farbarka ilmaha waxna inay qoraan waxna ay aqriyaan qodobka labaad oo ahaa sidee ardaygeena oo ilmaheenna ay wax ku xifdin karaan waxaa laisla gartay kow in la soo celiyo subacii faraha badnaa muraajacadii iyo dareeriskii waalidiinta oo ilmahooda ka warqaba kana ilaaliya aflaamta xunxun iyo wax kasta u keeni kara ilmaha in wax ay xifdin waayaan macalimiintoo si adag ula xisaabtama ardada macalinka oo loo ixtiraamo arrimihiisa oo la daboolo ilmaha oo jamaaca jamaaca ama koox koox isku cashir looga dhigo cashirkooda oo isku xirnaado iyo wixii lamid ah ayaa ka mas-uul ah ardayga markuu dugsiga joogo iyo markuu ka maqan yahay waxaa laisla gartay tashi kadib qofka ugu horeeya oo mas-uulka ka ah inuu yahay macalinka lagana rabo inuu ardayga la xisaabtamo waajibkiisa yoomigu kula xisaabtamo subaca inuu kula xisaabtamo muraajacadii iyo dareeska inuu kula xisaabtamo ardayga waqtigiisa oo dhan uu macalinka ku camiro qur-aan qofka labaad oo mas-uulka ka ah in uu yahay waalidka iyo gudiyada dugsiyada qur-aanka ka dhisan sidoo kale waxaa daba socday kulanka naseexooyin iyo talooyin loo jeedinaya waalidiinta iyo macalimiinta naseexooyinkii loo jeediyay waalidiinta waxaa ka mid ahaa waalidka in uu laasimiyo ardaygiisa ama waalidkiisa inuu soo xaadiro madarasada xilligii la furay oo loogu talagalay inuusan ka maqnaanin ilaa cinda daruura mooyaane qodobka labaad oo loo dardaarmo waalidiinta waxa weeyaan in waalidka uu la xiriiro macalimka ardayga maqnaashihiisana uu u sheego wuxuu u maqan yahayne macalinka uu ogaado lala wadaago in uu laasimiyo waalidka ardaygiisa dharka u gooniga ah madaarista qur-aanka kariimka wilaayaadka islaamiga in waalidka kula dadaalo xifdiga qur-aanka cunuga laga rabo muraajacada uu macalinka ka rabo in waalidka uu kawar qabo in waalidka ilmaha ama ardaygiisa ama cunugiisa uga akhlaaq dhigo akhlaaqda wanaagsan una dardaarmo markuu madarasada joogin inuu akhlaaq lahaado hadduu madarasada jooginna inuu akhlaaq lahaado maadaama kalaamka ilaahay uu baranayo sidii ku habboonayd xaamililqur'aan sidoo kale qodobada loo dardaarmo waalidiinta waxaa ka mid ah inuu waalidka fiiriyo maalin kasta cashirka uu soo qaata ardaygiisa sidoo kale waxaa ka mid ah in uu la wadaago mulaaxadaadka istibshaaraadka macalinka iyo muxaafadada gaar ahaan maktabkii dacwada ee shaqada iska lahaa ciddii u gooniga ahayd sidoo kale waalidka waxyaabaha loo dardaarmo waxaa ka mid ah inuu ilaaliyo owlawiyaadka iyo muhimaadka arrimaha sida u kala owlaysan yihiin ee u kala muhiimsan yihiin saas darteed oo loo dardaarmayo waxa ugu horeeyo oo waalidka uu xoogga saaray inay tahay barashada qur-aanka allah subxaana wa tacaala waxaa sidoo kale waalidka loo dardaarmaya oo loo dardaarmay inuu ogaado wax ka fadli badan oo ka weyn inaysan jirin in cunugaaga aad ku tawjuuhiso oo aad kaga warqabto ilaa riyaadi iljanna xalaqaadka qur-aanka ah madaarista qur-aanka ilahay diintiisa lagu baranay subxana watacaala waxaa loo dardaarma waalidka in uu uga digo cunugiisa inuu fiirsado aflaamta xunxun oo dilaysa quluubta sidoo kale waalidka waxaa loo dardaarmay cunugaagoo guulaysto waxay ku xiran tahay sida aad ugu guulaysatid ku xirnaanshaha adiga waalid ahaan ay ku xiran tahay macalinka ardaygaaga waxbaraya waxaa loo dardaarmay waalidiinta iyo gudiyadii dugsiyada qur-aanka ka socday ee kulankan maanta kasoo qayb galay tarbiyada cunugaaga inaad ku dadaashid daacada allah subxaana wa tacaalana ku tarbiyeysid kana reebtid macaasida cunugaaga inaad u yeesho saaxib fiican si uu cunug wanaagsan kugu noqdo badi allah subxana wa tacaala dikrigiisa ducada si cunugaaga kugu noqdo waladan saalixan yadcuu lak inaad ku dadaasho naseexada cunugaaga tarbiyada wanaagsan tacliinta wanaagsan iyo inaad ku dhiirigelisid kuna abaalmarisid waajibka u dirtay iyo wasiyada u dirtay haddii uu qaato in macalimiinta loo suurogeliyo ilmaha inay qur-aanka u dhammeeyaan laba jeer ugu yaraan iyo ka badan in faraha looga qaado ilmaha intay juhdi badan kaga bixinayaan fursadna ay ugu helayaan qalamugdiga iyo kan labaad inka saddexaad intay ka geynayaan jazaakum allahu khayran والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واحذر من تجافينا وانبت فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا guud ahaan barnaamijkii raadraaca toddobaadka caawa waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga barnaamijka mid midkan la mid ah oo toddobaad dambe aan ku kulanno ayaa inoo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبت فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معاني